الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo kowaad min suurati kaafir qaala allahu tacaala awalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina kaanuu min qablihim kaanuu hum ashadda minhum quwatan waaaaran fi lard وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق أولم يسيروا في الأرض أولم يسيروا مويسا سعن في الأرض أرضا دحذانا أو فينظروا أيسن إيجن أو أيسن فيرن كيف كان sida uu ahaaday kayfa sida kaana uu ahaaday caaqibatu aladiina kuwii ciribtoodii kaanuu ahaa min qablihim kuwaan hortood waxaa laga hadlayaa kuwii mushrikiinta ahaa ee gaalada ahaa ee xilligii nebigeenna joogay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa waxaa la leeyahay war mawaysan ardada socon mawaysan cibro qaadan safaradooda markay ku jiraan calaamaadka iyo raadadka ay arkayaan mayaysan ku cibro qaadanaynin oo ku cibro qaadan awalam yasiiruu mawaysan socon wayba socdeene fil ardi ardada dhexdeeda oo fa yanduruu aysan fiirin kayfa kaana sida u ahaaday caaqibatu ladiina kuwii ciribtoodii kaanuu ahaa min qablihim iyaga hortood iyaga dad baa ka horreeyey dadkii ka horreeyey waxay la yimaadeen beenin ambiyada ilaahay ay beeniyeen sida kuwaniba u beeniyeen gaalada ah deedna kuwii beeniye oo iyagoo kale ahaa ciribtoodii waxay noqotay mayaysan ku cibro qaadanay maxaa yeelay ina alcaaqila man ictabara bikayrih qofka caaqilkaa waa qofka ku cibro qaata isaga kayrkiis waddadii horeo lagu halaagsamay qofka ka leexda oo arka waddada lagu badbaaday ogaada oo raaca kaa wey ilaahay baa tilmaamo wuxuu yidhi waa la sii caddaynaya caaqibatu ladiina kaanuu min qablihim waa sidaan kaanuu waxay ahaayeen kuwaa hore hum iyagu ashadda kuwa darnaan badan minhum kuwa hadda jooga quwatan awoodda gaaladaa hore waxay ahaayeen kuwo ka daran xagga xoogga kuwa xilligaas joogay xilligii nebi maxamed calayh salatu asalaam way ka awood badnaayeen ashadda minhu quwatan kuwa darnaan badan xagga quwada iyo wa aahaaran raadayn fil ardi dhulka dhexdiisa la raadraadeeyo dhulkoo la raadeeyo raadkaa waa maxay dhismayaal iyo calaamooyin iyo qasriyaal iyo meelo xusun difaaciyo iyo ciidamo iyo waxaasoo dhan kuwaasaa raadaynta ay sameeyeen darnaan badnayd kuwa hore maxaa ku dhacay faakhadahum allahu ilaahay wuu qabtay kuwaas bidunuubihim bisababi dunuubihim buu ilaahay ku qabtay dembiyadooda sababkeed waa la halaagay wey halaag foolxun baa la halaagay wamaa kaana umaan ahan lahum iyaga min allaahi alle xaggiis min waaqo min waaqin mid ilaaliya ee cadaabka ilaahay ka difaaca ee ka dhowra cadaabka umausan ahaanin waana la halaagay sababta loo cadaabay maxay ahayd daalika cadaabkaas daalika alcadaab bay ka dhigan tahay daalika cadaabkaas biannahum buu ahaaday bisababi annahum iyagaa bisababi annahum iyagu kaanat waxay ahayd ta'tiihim miday u timaaddo rusuluhum rusushoodu ula timaaddo bilbayinaati aayaad cadcad ayaa rusushoodu ula imaan jidhay mucjizaad baahiraad ah ee iska muuqda iyo aayaad saadicaad ah waadixaad ah iska muuqda ayay ula imaan jireen rususha fa kafaruu way ka gaaloobeen faakhadahum اllahu ilaahay baa qabtay markaas subxaanahu wa tacaala ilaahay waa qabtay kuwii noocaasa waa halaagay wey wadamarahum ahlakahum اllah wadamarahum inahu ilaahay qawiyun ilaahay weeyaan qawi mid ah ilaahay laa yuqhar isagaa qawi ah cid qahri ka dhaa ma jiro qawigaas ilaahay weeyaan duu quwatin cadiima ilahay awood daran awood weyn alla u maaliga weeyaan iyo wa ba'sin shadiidin ba'si daran buu ilaahay leeyahy shadiidu lciqaabi weeye ilaahay ciqaabkiisu miday darnaan badan tahay liman casaahu weeye laakiin qofka caasiya ciqaabka rabbi waa darnaan badan yahay wa cadaabuhu aliimun wajiic ilaahay cadaabkiisuna mid xanuunjin badan oo daran weeyaan acaadana allah alla ha naga badbaadiyo hanaga magangeliyo min ciqaabihi ciqaabkiisa wa ajaaranaa alla ha naga nabad yeelo min cadaabihi walaqad arsalnaa muusaa biaayaatinaa wasudaanin mubiin halkan waxaa laynoo tilmaamayaa gaaladii wixii ku dhacay markii laynoo sheegay waxaa laynoo sheegayaa qisadii nebiyullaahi muusa qisadaas oo nebi muuse iyo dhex madhay fircoon nebigeennaa loo sheegayaa lagu soo dejiyo nebigeenna waa tasliye iyo dejin weeye dhibaatadaw gaalada kala kulmaya iyo beenintay beeninayaan inuu nebigu u dulqaato iyo in loo caddeeyo sunnada ilaahay inay tahay markasta daalimiinta in la halaago waxaa laynoo sheegi doonaa mu'minu aali fircawn nin la dhihi jiray iyo mowqifkii iyo go-aankii uu qaatay mowqifkuu ka istaagay iyo siduu tolkii ugu naseexeeyey waa mawaaqif buduuliya baa la yidhaahdaa mawaaqif wuxuu istaagay geesinimo wata oo aad iyo aada u nuuraya ayuu kala hor yimid fircoon oo ay qaraabo ahaayeen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad arsalnaa wallaahi bay ka dhigantay laqad arsalnaa waxaanu dirnay muusaa nebi muuseaanu dirnay biaayaatinaa aayaadka yagii baanu la dirnay aayaad bayinaada sagaalkii aayadood iska cadcadda ayaa lala diray oo ka mid ahaa iyo wa suldaanin baan la dirnay suldaan baanu la dirnay burhaan cad weeyaan suldaankaasoo mubiinin cad baa ilaahay leeyahy suldaan mubiinaan la dir mucjizatyaddi walcasaa gacanta mucjizadeedii si gaar ah iyo ushii nebi muuse la siiyey labadaasi waxay ahaayeen laba arrimood oo waaweyn ayay si gaara u ahaayeen xaggee baa loo diray ilaa fircawna fircown intii ah ayaanudintii ka abaan u dirnay iyo wa haamaana wasiirkiisii haamaan iyo wa qaaruuna kii kaloo qaaruunu maaliyaddu hayey dee waxaa loo magacaabaa dowladda kuwa ugu xooga badan ugu waaweyn kuwaasaa magacu saaran yahay fircoon waa daaqiyaha jabbaarkaa wey wasiirkiisana haamaan baa la dhihi jiray qaaruunna wuxuu ahaa saaxibuulkunuusi walamwaal kaydadka iyo khasanadaha iyo xoolaha ninkaa gacanta ku haya ayuu ahaa labadaan nin waxaa looga soo qabtay dadkii meesha joogay oo dhan gaalnimada waxay ka gaareen meel durugsan bay ka gaareen midda kale dadkii fircoon taabacsanaa oo ayidayay oo taageersanaa dadka ugu caansan ayay ka mid ahaayeen sidaas baa marka loo magacaabay fa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwa gaaladaa ay muuse markay ka hadlayeen xaaladiisa waxay dhaheen saaxirun innahu muuse saaxirun wey saaxirkaasoo kadaabun bay yidhaahdeen intaasay isku dareen aflagaadhadaasay sameeyeen waxa uu sheeganayo alle xaggiis baa la iga soo dhiibay uu leeyahay waa beentii bay dheheen kadaab weliba waxa weeyaan siiqatulmubaaliqo been badana weeyaan saasay nebiga ilaahay ku yidhaahdeen falammaa jaa'ahu markuu ula yimid falammaa jaa'ahu markuu u yimid bilxaqi xaq min cindinaa agtannada annaga xagga yaga waxa weeyaan mucjizaadkii tusayey nebiyullaahi muuse runtiisa taa weeyaan marka jaa-adaas faacilkeeda waa nebiyullaahi muusa falammaa jaa'ahum markuu ula yimid nebi muuse hum iyaga bilxaqi xaq markuu ula yimid min cindinaana uu kala yimid annaga agtannada qaaluu waxay dhaheen kuwii gaalada ahaa uqtuluu laaya abnaa'a aladiina kuwii wiilashooda aamanuu rumeeyey macahu muuse maciise nebi muuse ragga raacay qolada raacday wiilashooda laaya bay dhaheen hala laayo yaysan tarmin wastaxyuu ka sariigta oo baaqi yeela nisaa'ahum dumarkoodana ka xishooda macnaa iska daayo wey dumarkana iska daayo dumarka iska dayntay iska daynayaan naxariis mooyaane waxay rabaan inay u khidmeeyaan oo u shaqeeyaan ayay doonayaan marka laba dil baa jiray markii horeo nebi muuse dhalanayey wiil baa dhalanaya inta loo sheegay fircoon wiilkaasaa mulkigaada meesha ka suulin doonoo imaan doonaa oo la wareegi doona bowlayn jiray wiilasha ayadii nebi muuse markuu dhashay xataa badda lagu tuuray ta sanduuq lagu riday markii dambe dilkaas waa la joojiyey fircoon waa iska daayay nebi muuse markuu dhashay kabacdi dilka waa la joojiyey markii nebi muuse koray oo rasuul laga dhigay oo la soo diray fircoon iyo qoladiisana ay ka hor imaan waayeen mucjizada nebi muuse oo wato ay waxay kaga hor tagaan ilaa ma haystaane bow dilkii mar labaad soo amar wuxuu yidhi ha la laayo wiilashooda ha la laayo si iimaanka iskaga daayaan dhibaato haddii la tuso way iska daynayaan waa muuse raaci mayaan midda kale haddaan raggan badan oo dhalanayo qoladaas muuse raacday yaysan nagu badane wiilasha ha laga laayo sidaas bay yidhaahdeen markaasaa ilaahay wuxuu ku soo diray intaasoo ciqaab iyo cadaabah fa arsalnaa calayhim duufaana waljaraada waalqummala waadafaadica waaddamac wixii cadaab ahaa ee noocyadaas ahaa waa iyadii lagu soo salladay masar bay ka baxeen markay masar ka baxeenna fircoon iyo qoladiis waa iyadii badda lagu halaagay makrigoodii ilaahay waa baabi'iyey waa tan ilahay wuxuu yidhi wamaa kaydulkaafiriina gaalada dhagartooda iyo hagarsigoodu ma ahaan ilaa fii dalaalin dayaac iyo dhumid iyo halaag iyo khasaare ahaatay ilaa anna waxa weeyaan waxa ay isku xirxirayaan meel ma gaarayso ilaahay baa baabi'inaya wamaa kaydulkaafiriina ilaa fii dalaal wa qaala fircawnu fircoon wuxuu yidhi daruunii aniga igad wareega iga taga buu yidhi daruunii utrukuunii aniga iga taga buu yidhi aqtul dileen muusaa muusaan dilayaay muusaan rabaa buu yidhi inaan dilo waliyadcu muusa ha u yeerto oo ha baryado rabbahu rabbigiis ha u dhawaaqdo bal inuu rabbigii iga celiyey in kale haa waa isaga le rabbi kalea jiree ilaa fircoonkan isagaa rabbi isku haysta muuse waa isaga le rabbi kalea jiree bal waa dilayaaye bal muuse rabbigiis ha u yeerto bal gaalkaa meeshuu gaalnimada ka gaadhaar waliyadcuu rabbah rabbigiisna ha wacdo bay waa jees jees waa wuxuu leeyahay muuse waxba yuusan idin welbahaarin iyo rabbiga uu sheegaya iyo rabbigaasi ma jiro buu ka wadaa anaa rabbukumulaclaab isaguo aaminsan yahay rabbigiinii weynaaye sarreeye waa aniga buu aaminsan yahay waliyadcuu rabbah marka fircoon wuxuu yaqiinsaday nebi muuse inuu nebi ilaaha yahay waxa uu watana mucjizaad inay yihiin sixirna aysan ahayn laakiin ninkan fircoona waa nin dhib badan oo makri badan oo amar ku taaglayn badan wa kaana qataalan safaakan lidimaa'i mid layn badan dhiig daadin badan buu ahaa iyo ahwani shay yucaajil bilhalaag sabab yar hadduu dhaco wax yar waxaas umad badan ba u baabi'in jiray nin noocaasu ahaa dadkiisiba marka wuxuu rabaa inuu dhan kale mawjadda ugu rogo marka wuxuu ogyahay mar hadduu nebi yahay inuusan waxba gaarsiinay markaas wuxuu leeyahay dadkiibuu rabaa inuu u khudbeeyo annagaa iska dayndaynayne muuse waa dili karaa buu leeyahay innii anigu wuxuu yidhi haddaanan muuse dili akhaafu waxaan ka baqayaa an yubaddila inuu beddelo diinakum diintiinna inuu idinka beddelo isagii baa saare waa khudbaynaya waxbuu wacdinaya wacdi shaydaan wey diintiinnii ma diin bay haysaan diintii inuu idinka bedelaan muuse ka baqaya oo idiin bedelo rabbi uu sheegaya inay caabudaan oo an yubhira baan ka baqayaabuu yidhi inuu daahiriyo fil ardi dhulka dhexdiisa alfasaada xumaan dhulka inuu kharibo muuse oo fasaad iyo dhibaato keeno oo fitano iyo wa uu keeno arrimahaasa ka baqaya walqalaaqu qolqolatooyin baa la yidhahdaa sarar iyo balaayo isdabajooga inay meesha yimaadaan ayaan ka baqayaabuu waddanku dadku iska hor yimaado dagaalla marka ay dhacaan mudaharaadyo iska hor yimaada u dhacaan balaayadaasaan ka baqayaabuu wahaadaa kamaa maal baa lagu dhihi jiray saara fircawna waacida fircawn waxau noqday waacid mahmaah weeye marka hore reerkan la hadlayey arrimahan u soo jeediyey iyagoo wuxuu rabaa inuu waddada xaqaa ka dhumiyo intaa markuu yidhi wa qaala muusaa nebi muuse wuxuu yidhi innii anigu cudtu waxaan magan galay birabbii rabbigay baan magan galay wa rabbikum rabbigiin rabbigay iyo rabbigiin oo isku rabbi ah allahaasaan idinka magan galay waxaana ka magan galay min kulli mutakabbirin mid iskibrin badan dhammaantii kaasoo laa yu'minu aan rumaynayni biyowmi alxisaabi maalinta xisaabta aan aaminsanayn waay min kulli jabbaar caniid mutakabbir can iliimaan kaas baan ilaahay ka magan galay markaas min kulli mutakabbirin buu iska yidhi mid iskibrin badan fircoon baan ilaahay ka magan galay magaciisa caadi uma sheegin magaciisi wuu iska daayey fircoon iyo cid kastoo la mida inay soo gasho awgeed koow sidaas weeyaan ayuu saa u sameeyey midda kale fircoonku dee haddii isagii la magacaabo waxaa laga yaabaaba inuu dhibaato kale horey ka sii sameeyo wa qaala rajulun nin wuxuu yidhi ninkaasoo mu'minun oo mu'min ah ninkaasoo min aali fircawna fircoon aalkiisa xaggiisa ka ahaaday nin mu'mina oo la tilmaamo fircoon inay ilmo adeer ahaayeen dowladda fircoonna ku jiray oo xogta heli jiray qibdi ahaa laakiin ay saamayn ku yeelatay nebi muuse iyo iimaanku dadka ugu yeerayo isagoo xaggaas ka tirsanoo fircoon xaggiisa jira baa waxaa saamayn ku yeeshaga uu qaatay iimaankii oo nebi muuse iyo ilaahay buu rumeeyey iimaankiisana waa qarin jiray markuu maqlay fircoon oo u hanjabaya muuse le waa dilayaa oo hadda aynu soo marnayoo daruuniy aqtul muusa waa dilayaa khudbadaas uu xagga ka jeediyey fircoon ninkan mu'minkaana xagga jooga aan la ogeyn iimaankiisa qarsada ninkaas oo mu'minka wuxuu yidhi oo aali fircown ah oo yaktumu iimaanahu iimaankiisa qarinayay wuxuu yidhi qoladii laftoodii fircoon iyo wuxuu ku yidhi ataqtuluuna ma waxaad dilaysaan rajulan nin mayaad dilaysaan an yaquula liajli an yaquula inuu yidhi darteed oo keliya rabbii aniga rabbigay allaahu ilaahay wey warma nin baa waxaa u dilaysaan inuu yidhi kelimadda ah keliya rabbigay waa alle intaa mayaa u dilaysaan ma dembi kale wax dembi uma haysaan taasna in laisku dila maaha rabbi allah saasuu yidhi saa mayaa u dilaysaan walxaal qad jaa'akum ou idinla yimid bilbayinaati aayaad cadcad ou idinla yimid min rabbikum rabbiga xaggiisna oo idinkala yimid wain yaku hadduu yahay ninkaas wuxuu rabaa qoladan inuu ka dejiyo oo ay dilka iyo dhibaatada uu ka weeciyo wain yaku hadduu yahay kaadiban ninkaa isagaa mid been sheegaya hadduu yahay oo risaalada uu sheegayo iyo waxyiga uu nin been ku sheegaya uu yahay fa calayhi isaga un keliyabuu dushiisa ahaaday kadibuhu beentiisu maxaa u dilaysaa beentaas dhibaatadeedu isaga soo dhaafi mayso dhibtay halkaa kay timaadaayo isagay ku koobanta hadalkan uu yidhi inyaku kaadiban ninkaan mu'minkaa shaki kama ahayn baa layidhi inabi muuse risaaladiisa uu shakisan yahay iyo rumayntiisa ee waxa uu raadinayaa qaab uu qoladan uga weeciyo fircoon iyo qoladiisa iyo dowladdiisa inuu ka weeciyo uu raadinayaa dhibta inay ka daayaan wuu marka u caqli celinayaa wayaku hadduu yahay ninkaasi saadiqan mid run sheegayana yusibkum idinasiibeen waxaa idinasiibaya bacdu aladii kii barkiis yacidukum ou idin yaboohay hadduu run sheegayo oo rasuul ilaahay weeye ou sidaa idiin sheegay uu ku run sheegayo waxaa idin asiibaya waxuu idiin sheego oo idiin yabo ahay qayb ka mida oo cadaabka qayb ka mida adduunkaba idinku imaanaysa laba jeeraalaba marka ninkan waxaa idiin fiicnaan lahed inaa iska daysaan haddousan run sheegayn arrintaa isagay dushiisata inaad dishaan ma aha haddou run sheegayaana haddee dhibaataa idinku dhacaysa yusibkum bacdu ladii yacidukum ina allaha ilaahayna laa yahdii ilaahay ma hanuuniyo man axad huwa isaguba musrifun musrifa xadgudub xadgudba ah kaasoo kadaabun musrif waa maxay fi dalaal baadinimada midka israafka kusii talax tegay kaasoo kadaabun been badana mubaaliq fi lkadib been cala allahi ku been sheegana aada ugu xeeldheeraaday waka nebi muuse haddee ilaahay baa mucjizaad ku ayiday fircoon wuxuu meesha u ishaarayaa ninkan muuminka ah ninkaani inuu yahay nin musrif ah ninka musrifkaa inuu fircoon yahay oo nebiyullaahi muusa ee mar hadduu go-aansaday fircoon inuu muuse dilo dee waa nin israaf la yimid oo beenaalo ah oo balaayo badan samaynaya arrintaas buu marka isagana u dul marayaa intaas buu marka kula hadlay khudbadaasuu jeediyey ataqtuluuna rajulan markuu yidhi nin unbuu iska yidhi si aan macnaha magaciisii ma uu sheegin kabacdina wuxuu yidhi an yaquula rabiyallaah ma u dhihin inuu yidhi rabbiyallaahu miyaa u dilaysaan ma dhihin rajulan mu'minan billaahi ama huwa nebiyullaahi ah iyo arrimaha ma u dhihin hadduu arrintaa dhihi lahaa waxaa la dhihi lahaa adaaba raacsan maadaa rumeeyey maadaa la socda bay dhihi lahaayeen hadalkiisa iyo wacdigiisaan ma y dhegayseen markaa wa in yaku kaadiban wuxuu soo hormarshay runtii wuxuu ka soo hormarshay khudbada markuu akhrinayay kaadiban buu soo hormarshay sidqigiibuu ka soo hormarshay ra'yigooda iyagu say qabaan weeye ninkan been buu sheegaya soo fircoon iyo qoladiisu ma qabin kabacdina wuxuu yidhi wa in yaku saadiqan buu yidhi ma dhihin huwa saadiqun yusibkum bacdu ladii yacidukum buu yidhi bacdu ladii kii barkiiba yidhi kullu maa yacidukum ma dhihin wax allaalay wuxuu idiin yaboohay hadduu arrimahaa dhaho waxay moodi lahay nin isaga u tacasubaya nebinimadiisa iyo waxaas waa hore qaatay marka misna wuxuu u sheegay hadalku waxaa wata muumino ali fircoon ma og tahay hadal laga fahmi karo inuusan rumayn hadal iyagu ay u qaadan karaan oo waxa weeye in allaaha laa yahdii man huwa musrifun kadaabu fircoon ha loo sarbeebo laakiin iyagu waxay moodayaan inuu dhanka kale u wado bay moodayaan ilaa fircoon baa xaddaa isagu gaaray uluuhnimo iyo rubuubiyinimo sheegto intaas iyo in ka badan baa aayadda kusii jidha khudbadiiba weli wadaa wuxuu yidhi yaa qoomi qoomkayow lakum idinka waxaa idiin ahaaday almulku mulkibaa idiin ahaaday alyowma maanta maanta mulkiga dowladnimaa haysataan daahiriina xaalaatin kuwii qaaliba fil ardi ardada dhexdeeda reer bani israa'iil isaga waa qibdi ninka hadlaya wuxuu yidhi reer bani israa'iil maanta idinkaa xukuma masar idinkaa xukuma idinkay idiin shaqeeyaan maanta boqortooya haysataan faman yansurunaa yaa noo hiilinaya oo nooga gargaaraya min ba'si illaahi ilaahay ba'sigiisa iyo cadaabkiisa in jaa'anaa hadduu noo yimaado haddaad rasuulkiisa dishaan oo rabbina cadaab keeno yaa cadaabkaas yaa ino ka difaacaya faman yansuruna oo isku dara waay faman yansuruna in jaa'anaa iyana waa naadaad wada keenaysa inuu iyaga ka mid yahay wuu u muujinayaa war waa wuxuu ka dhigayaa iyagii inay isku mid yihiin qaala fircoon wuxuu yidhi taxanaaqay maa uriikum idin ra'yiyeyn maayo anigu min alra'yi iyo min alru'ya yaa kii laga keenaa ma ogi ama midiin ra'yiyeyn maayo ilaa ma araa wixii aan idin ra'yiyeeyey mooyaane anigu wixii aan idiin ishaaray waxaan ahayn ma hayo buu yidhi oo ah muuse in la dilo waxaan ahayn fitantaani ku dhammaan mayso wamaa ahdiikum anoo fircoona isagu leeyahay idinku hanuunin maayo ilaa sabiila arashaadi hanuunka wadadiisa mooyaane fircoon baa wuxuu leeyahay waddadii tubti toosnayd baan idinku wadaa wamaa ahdiikum idinku hanuunin mayo waa ninkaa bal arag heerkaa gaaray ilaa sabiila rashaadi wuu iska sheeganaya hanuun rashaadka iyo hanuunka waddadiisa waxaan ahayn iyo horumarka aan idinku wadaana ma jidhawey hadalkaasuu yidhi waqaala aladii kii wuxuu yidhi aamana rumeeyey ninkaa barataya waa ninkai haddeer hadlaya markii dhowto muuminka ahaa wuxuu yidhi yaa qowmi war qoomkaygiiyow innii anugu akhaafu calaykum waxaan idinka cabsanayaa midla yowmi alaxsaabi yowmi alaxsaab oo kale kuwiisi soo bahaysay yoomkiisii lamidkii baan idinka baqayaa waxay ka dhigan tahay midla ayaami alcadaabi cadaabka maalmihiisi oo kale ee lagu cadaabkaasoo lagu cadaabay almutaxasibuuna cala alambiyaa kuwii ambiyada isku soo gaashaan buursaday oo isi soo bahaystay cadaabkii la marshooo kale aan idinka baqaya midla da'bi qowmi nuuxin nuux qoomkiis da'bigoodii oo kale hiddahoodii iyo caadadoodii da'bigu waa caado midla da'bi qowmi nuuxin baan idinka baqayaa nuux qoomkiisii hiddahoodii ama dhaqankoodii ama caadadoodii iyo wacaadin reer caad iyo wahamuudda reer hamuud iyo waladiina kuwii min bacdihim ka sii dambeeyey sida qoomu luud oo kale wama allaahu ilaahayna muusan ahaanin yuriidu mid doonaayo dulman dulmi ilaahay mid la doonaayo muusan ahaanin lilcibaadi addoommada ilaahay addoommada mid la doonaya dulmi ilaahay muusan ahaanin subxaanahu wa tacaala wama allaahu yuriidu dulman lilcibaadi ayuu yidhi wayaa qowmi buu yidhi aada nin u naseexo badan weeye ninkaani wayaa qowmi qoomkaygiiyow innii anugu akhaafu waan cabsanayaa calaykum dushiinna waxaan idinka cabsanayaa yowma atanaad isku nidaynta isku dhowdhawaaqa maalintiisa maalinta laysku nidaynaya tanaad maalinkaasaan idinka baqaya waa maalin daran weeye waxa weeyaan mujrimiintu waxay u dhawaaqanayaan hoog dacow hunaalika hubuuraa soo ma ahayn laa tadcul yowma hubuuran waaxidaba hal halaag ha u yeeranina wadcuu hubuuran kaiiraa halaagyo tiro badan wacda oo u yeerta dee maalintaas iyaga keliya ma ahee wanaada asxaabu naari asxaabaljanna waa kuwii ahlu naarka waa dhawaaqaya kuwa ahlu jannahana waa sidoo kale wanaada asxaabuuljanna iyana waa sidoo kale marka maalinku waa maalin yowma tanaad ah maalinkaasaan idinka baqaya yowma maalin baan idinka baqayaa tuwallunaa jeensanaysaan mudbiriina xaalaatin kuwii dhabarka duway dabada duway kuwa jabay macnaha cadaabka jahannamo dhibaatadiisa awgeed gaaladu markay maqlaan baa la yidhi naartaa jahanamo qayladeeda ayay dabada duwayaan oo cararayaan markaasay dhaqaaqayaan meel allaaleen waddaday dabcaan ku jaba malaa'ig baa taagan malaa'igtaasaa marka wejiyada ka garaacaysa ilaa qofka halkaa markuu ordayo wejigaa lagu dhufanaya waa la celinaya wejiyaday la dhacayaan markaasaa dib loo soo celinaya markay dib usoo noqdaanna jahannamaa wejiga diiranaysa oo leefaysa yowma tuwalluuna mudbiriina maa lakum idinma ahaanin min allaahi ilaahay xaggiisa min caasimin mid macnaha ilaaliya maanicah oo daaficahoo cadaabka idinka ilaaliyana idinma ahaanin waman yudlil illaahu ilaahay qofkau lumiyo qofkau baadiyeeyo ilaahay waman yudlil illaahu yudlilhu llahu way ka dhiganta qofkii ilaahay dhumiyaana famaa lahu isaga uma ahaanin min haad mid hanuuniya oo waddada xaqaa tusaa kaas uma ahaanin darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab